assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkani waa madasha sigisi magacaygana waa khadar sheikh sheikh oo ku magac dheer abwankaare meesha aan joogo waa magaalada san hose ee california waddanka maraykanka taariikhduna waa bishii toddobaad soddonkeedii waxa aan halkan rabaa inaan ku duubo gabay markii hore afar gabay oo ay isweydaarsadeen waran le iyo calidhoof labadii gabay oo ugu horreysay ayaan gabay anigu garqaad ah oo cakirin la yidhaahdo aan weliba waranle qaybo badan ku taageeray waxyaalo badan oo uu sheegana aan ku raacay calidhoofna waranle laftigiisana wax qayba aan uga soo horjeestay aan ku duubay halkaa markay joogtay baa nin si jabiye la baxay baa gabay kusoo dhex tuuray aanan garanayn meel uu ka socdo oo aad moodid gabaygii waranle iyo gabayga caldhoofba inuu midhahoodii soo qaatay oo xoogaa kala bedbedelay cay yarna kusoo dhex darsaday marka gabaygaas ayaan rabaa inaan jawaab ka bixiyo waana kan gabay aan ugu magac daray carajiif caynka gabayba waayadan ka tegey curinta sugaane cilmise shiikh ku caanbaxay hadduu cabaso soo qaato culummadu hadday meeriyaan loo camiro goobta caamadu inay qayli markay qayliyaan looma caal helo cashir iyo xadiis bay naskii ugu caddeeya aniguna carruur hadal yar iyo cayban qoonsaday aan caddeeyo sugaantii bay kala cilaale a'da waran le maantuu tirshoo cidaha maagayey cali dhoof ciraab lama rabe celiyey sugaanta oo cakiran intaan soo bandhigay aan cod kala siiyey caalar iyo caraad qaaday iyo ciilku dhaawacay curad baaqday adigaa ka dhigay ceebna dhahalsiiyey oo celiyey sugaan nin ragi ku camiray goobta uqdadana waxaa kugu wacan ciriqa langaab afarta ah cirkoo soo onkaday carariqdiisii dhacooflaha libaax iyo shabeel niman carsheeyeen dheh afar kalena ee saan baxsaday maalintuu cunay dheh cidda reer siciid iyo hartiga cududa soomaali ama cali jibraa'iil raggaad soo celcelinayso lilkasaha ilaa ceel cadbari laga cabsoonayo maalintaad sidii cawl baxsaday cagaha maalaysay ayagaa ku caynshay duqii waad ka cararteen caqligaad ku tiri ree yaryare waa ciraab hadaloo cantar baan ka soo qaadaya aan cilmi lahayn caynta wagardhaceed iyo adoo cidalla qaaraana cimrigay ma maqal rooblahaad caawa la ordayso afarta ah cirkoo soo cartamay carariiqdiisii dheh coflaha libaax iyo shabeel niman carsheeyeen dheh afar kalena eesaan baxsaday maalintuu cunay dheh cid kastaba kitaabtay qortay iyo celinta sooyaalka adoon cirifna kaga ool haddaad been ku curinayso waa calaamad kugu taal waxaad ka cararaysaa anigaa caddayn ku haya caawa daalaco warsugaanta niman baa camiran oo cid uma haysid oo casharka inaan ku furfuro waaba kugu ceeb awadkii daraawiishtu way camiman taal ayagaa caddaankii ku yidhi ciidayada dhaaf cadkoodii ee bahay jannada hauga dhigo caw cadowgii ismaaciil miraamaalin cayrsaday soomaali bay caymiyeen oo cid uma haysid afarta ah gugoo soo cartamay carariiqdiisii dhe coflaha libaax iyo shabeel niman carsheeyeen dhee afar kalena eesaan baxsaday maalintuu cunay dheh cid waliba nin ay sheegataad cidaha keentaa arre herer dagaalku ka galay ciidankii guray agasaar inaad raadsataa waa masayr caanad ku ahayd calaamadaha gobanimo nimaan ciirsan baa tahay ceel caddaad ku faantana anoon kugu caddaynaynin cillad weeye nimankii haddaad caawa wadataa cid kaleoo aad soo qaadatiyo haddaad ciirsi kala weyday cambaar weeye kugu taal inaad cayda maraysaa cimaaradaha boqor iyo markaan calanka weyn haystay casrigiyo markaan doonyahuba aadan ka keenayey ama cali suldaan u fadhiyey elcad iyo xeeb ama aan cismaaniye lahaa iyo fartaan caanka ku ahaa cun yaroo dhex joogaad ahayd calan ma jeerteen oo cidi kuma aqoon oo waxaad ahayd ciidan la amraa caray godogodaa kugu wacan caan inaad tahay cimrigaaba maad iman lahayn cidaha daarood ciidan bow ahaydeen haddaad curad yallayse afartaa cirkoo soo cartabay carariiqdiisii dhe cooflaha libaax iyo shabeel niman carsheeyeen dheh afar kalena eesaan baxsaday maalintuu cunay dheh cimrigeedba taariikh anaa caan ahaan jiray calankaad cawaalow lahayd oo la cararaysay calankan inaad caabudaan kaa celcelinayey ood culummadii laysay oo diinta caasiday goortii lagaa cayrsadood maanta ciri taallo cambuur inaad ku sheegtaa hadeer waa cog kugu taal inaad cagaha saartana mar kale waa cirkoo dumay cayrkaa cayrkaa maryaha ay toshaan caabud waaqsuro camalkii gobeed waa horaad kala carrowdeen cilladaha la hoos joog ninkaad caana kaga daadin afartaa cirkoo soo omkaday cararaqdiisii dhicooflaha libaax iyo shabeel niman carsheeyeen dee afar kalena heesaan baxsaday maalintuu cunay dheh caalamkoo yaqaan oo dalkan loo cimaamaday ama ciidankii aan dhisnay oon cududda ruushgeeyey jahli cagacad waataad la timid oo cilmaani ah caqli xumadii waataad dagaal cayriya ay tiriya cid la kaashadiyo ma aad lahayn cudud awood wey caalamkoo dhan waatay dalkii cagaha gooye cillad weeye seven seven nin raga ciiladaa baday anaa caymin karaa maalintay ceel ku sibiqdaa cimrigeed baa anigaa ku furaa cawska ina maahis cagaar iyo markuu dooggu tago oo ceelka loo horo carruur iyo nin liitaa ma shubo caawin luga dheer ka carrow markay kugu dhaheen caymis baan rabay ciidankiiba waataad ku tiri cidaha soo laay awaannimadii waataad kursigii celin aqoon weyday cid waliba markay kaa tagtay ood cidlada joogtay carruuruhu intay kugu kaceen aad ka carartee maamaa baa jirtay la yidhaahdo reer hebel iyo mareexaanba maalintay soomaali u taliyaan baa loo yaabaan soo qaatay cali samatar maantuu tashiya cido mareexaana inay ciribgo soomaali tahay waa caddayn qoran ceel dheer ku ride dowladnimo aan cod uga xoogay ciddee ugu guweyn buu ku helay ciidankii qaran caadadii la gooyaa ukaas caraa lay reebtay afartaa gugoo soo cartabay cararaqdiisii dhicooflaha libaax iyo shabeel niman carsheeyeen dhee afar kalena eesaan baxsaday maalintuu cunay dheh cagadi kismaanyood markaan calan wallaynayey calaamadaha odagan ku dhigay oon cayrshay berigii calaamadaha odagan ku dhigay oon cayrshay berigii carro duurka waataad lix sano caato socon weyday cagaarshoogu waatuu ku dhacay cido mareexaan oo cabdiqaasim waatuu u tegay ciirsi kale waah cumdo iyo kitaabuu ku maray cayr inuu noqon caqligaad ku faantaaba waa inaad caawa nooshahay cuqdigaagii meeshaad dhigtay oo cududahaad laabtay cankabuudka soomaaliya oon ciirsi kala haysan cabdullaahi inay yuusuf baa caalamka u tegey cudud iyo intuu dowladnimo calankii soo taagay caadil baanu barinay januu ka cabi doonaa afartaa gugoo soo cartamay cararaqdiisii dhicooflaha libaax iyo shabeel niman carsheeyeen dhee afar kalena eesaan baxsaday maalintuu cunay dheh awil iyo haddii aad nin raga cido ku faanayso ceel waa carruuraha gadaad caawin kari layde carajiifta waxaa loo dilaa waa cod qaab darane cuftoodaa la raacaa markay ciid ka dheragtaa caada gabaygu waa kaa xirayd caawa saa tahay cabdi waranle laba uu ka xaday caynkii u mariyey amuu cali ka tuugaystay iyo lix ay caasha ugu deeqday ciid baan ku shubay oo anaa caawa soo xiray ciid baan ku shubay oo anaa caawa soo xiray wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu